safarka nairobi aan ku soo maray wuxuu ahaa safar dhexdhexaadin dan guud oo geeska afrika ah waxyaala ku saabsanaa laakiin taasi aan isleeyahay iyadana guddiyo ka shaqaynaya iyo arrimahaasi wax iska midha dhala bay ahayd oo arrintaasi maynan ahayn mid hadda iyadu muhiimad badan safarkaygaas kale oo kale maysan ahayn laakiin waxay ahayd arrin lagu dhexdhexaadinayo arrimaha ka tagan kiilka shanaad ee etoobiya oo dowladda etoobiya iyo kenya iyo kulli ay ku wada jireen soomaalidana ay tahay lagaba maalmaan inay ka qayb gasho arrimaha noocaas oo kale ah sababtoo ah siyaalo badan soomaalida ay u taabanayso qayb ka mida way ahayd taasina waxaan isleeyahay guul bay iyaduna ku dhammaatay